dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose baay iyo laamu oo gacanta kenya ku jirta shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafoo leh ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa dhabbaha u galay kulanyo ka soo baxday muqdisho oo gurmad u ahaa askarta dowladda federaalka ee lagu weeraray degmada owdhegle dhimashada ayaa gaartay afar askari waxaana ka mid ah sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiye kamiinkaasi waxaa ku dhaawacmay sagaal askari oo qaarkood xaaladoodu ay daran tahay jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay shalay madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji oo hoos taga magaalada kismaayo lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay duqaynta ciidamada jubbaland ee lagu weeraray xerada ayaa dhaqdhaqaaq ka sameeyey bannaanka buulo xaaji waxaana ay la kulmeen weerar qorshaysan oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab weerarkaasi dambe ayaa sababay dhaawaca afar askari waxaana ku jira abaanduulihii xerada ciidamada ayaa lagu qasbay inay dib ugu laabtaan buulo xaaji iyagoo wata dhaawacyo deegaankan waxaa lagu xasuustaa marar badan inay ka dhaceen weerar laayaan ah oo ay geysteen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab baayi ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qarax ah ka furiyeen deegaanka awdile qaraxaas ayaa haleelay askar ka tirsan xabashida etoobiya idaacadduna ma aysan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha etoobiyaanku ay ka dhaxleen qaraxaasi gobolka laamu haddaan eegno ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xerada askarta kenya ay ku leeyihiin magaalada maangaay oo ka tirsan gobolka laamu ee gacanta kenya ku jira dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa u suurta gashay inay gudaha u galaan magaalada iyagoo u muxaadareeyey bulshada muslimka ah ee ku nool magaaladaasi gobolka n f d ee lagu gumaysto dadka soomaaliyeed waxaa kusii laba xoogaysanaya weerada ay geysanayaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo kenyana ay aad kaga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka maadaama dagaalada ay barbar socdaan kulamo iyo muxaadarooyin loo jeedinayo dadka soomaaliyeed